qaar ka mid a culimaagudiinka soomaaliyeed oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ayaa waxay bayaan ka soo saareen koox diimeed lagu magacaabo al-saadicuuna bilxaq waxaanay culimmadu isku raaceen sida bayaankooda oo ka koobnaa ilaa iyo lix qodoba ku xusan in kooxdani ay ka mid tahay siday yidhaahdeen kooxaha qaatay fikirka takfiirka ee ka unkumay lixdeemayadii xabsiyada dalka masar bayaanka culimmadu ay soo saartay ayaa culimaagudiinka ku siixnaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha heedda culimaagudiinka soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad qadka isgaarsiinta ayaan ku weydiiyey bal inuu faahfaahin iga siiyo waxa uu ku saabsanaa bayaankoodan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah bayaankaasi wuxuu ka hadlahayay niman maaragtay soo baxay ama way jireen islaamiyey oo banaanka iskeenay buu ka hadlahayey nimankaas waxaan ku haysanaa waxaa weeye niman dadka yani fikriga takfiirka ah maaragta u yeeraya ama u qarinaya bala odhan karaa ama u riixaya weeye oo kelimooyin diinta kamida isticmaalaya ayagoo ujeedadooda ay tahay inay baadil iyo iyo iyo takfiirnay kasoo saaraan oo markaas hadda khatar ku ah mujtamaca waa kelimadiisii isku xirnaantiisii ay khatar ku tahay fahamkii diinta lafteeda oo khalad maa loo fasira meelaha qaarkood baa ku jira marka arrimahaas in dadka aan uga digno ayaa anagu aan go-aansanay xabaar ayaan dawarkooda dhagaysanaynay iyo iyo bayanaadka ay soo saareen sheekh bashiir bal qolooyinkan aad ka digaysaan magacood haddee carabi ahaan asaabicuuna bilxaqi bay la baxeen oo macnaheedu yahay kuwa maaragtay la jahrahaya ama maaragtay aad u kala qeexahaya xaqa oo kale bay magacaas bay la baxeen magacaas waxay ula jeedaan waxay kuleeyiin anaga afartan sano ayaan aamusnayn yani haddana waa la jahraynaa oo waxay leeyihiin waxaan ka duulaynaa nebiga sal alay wasalam dacwadiisa markii hore waxay ku bilaabatay si hoos ahaaneed markuu dhowr sano joogay ayuu maaragtay waxaa kusoo degay qowluhu tacaala fasta bimaa tumad baa kusoo degtay oo laleeyahay waxa ilaahay ku amraya la jahro kor u qaad marka tiidaan aan maaragtay aan ka aan ka dhibilaqaadayna ay leeyihiin marka hadda macno saxana ma aha maaragtay nabi sal waddan gaale ayuu joogay inuu maaragtay tawxiidka u sheego looma ogolayn maaragtay asnaan baa taalay shirki baa ka jiray marka inuu ku bilowo si hoosaaneed waa loo baahnaa laakiin soomaaliya wadan maaragtay asnaam laga caabudahayo gaara badan tahay oo aan tawxiidka laga maqli karin miya warkaas war saxa maa marka wuxuu muujinayaa inxiraafka iyo khaladka ay ku jiraan iyo waxa ay bulshada ka aaminsan yihiin iyo si ay maaragtay u arkaan waaqica soomaaliyeed oo jira inuu yahay waaqicii maka lagu soo saaray oo
kalewaatahay sheekh bayaankaad soo saarteen ee qoraalka ahaa waxaa ku jiray in dadkaad markaa uga degaysaan in laga fogaado kooxdani oo ay markaa yihiin sidaad sheegaysaan islamarkaana ku tilmaamteen takfiir goorbaad ogaateen arinkan inay dadkani markaa yihiin dad takfiira ila waa dad cusube nimankan horta inay jiraan waan ogeyn oo maaragtay hadi niman qaarkood la yaqaano weyada oo maaragtay mudadheer baa la yaqaanaa marka maaragtay hadi waxay la jahreen ma jirin laakiin afkaarta inay aaminsan yihiin kor baan aan kala soconay laakiin way iska aamusnaayeenoo niman waxbarta ama jaamacadaha macalimiinka ah ama iska shaqaysta iska ahaayeen arrinkaan maadaama ay ka aamusnaayeen anigu de waa ka aamusneen waxaan islahayn maaragtay ayaga unbaa garanaya inay iska daayeen baa dhici karta inay wax kala jiraan baa dhici karta laakiin de hadda waxay ku hadleen fikradii aan ka haysanay iyo hadda hadallada ay ku hadleen ayaa iswaafaqahaya oo macnaheedu yahay maaragtay adduunka oo dhan waa gaalo wax yar maahane afartan sanaan dacwada hoos u wadnay oo aan maaragtay aan maaragtay aan aamusnayn haddana waa la jaarnay hadda qofka aamusan oo tawxiidka la aamusana waa qof dal gaala a joogaalada xataa wadamada gaalada xataa ayaan tawxiidka maanta uusan sir ahayn maaragtay dadka muslimiinta soomaalida ah ama keyrkooda wadamada gaalada ku nool diinta miyay qarsadaanoo tawxiidka inay sheegaan miyay qarsadaanoo inay dadka diinta ugu yaraan miyay qarsadaan wax la yaab la weyn ogta sheekh bajiren waxaa hadalkaaga ku jirtay in raggani aad markaa aada u taqiineen oo aad markaa sheegayso inay jaamacado iyo dugsiyo waxbarasho ay markaa dhigayeen haddii baad ogeydeen arrintani idinku maxaad xilligan ugu soo beegteen marka loo ego digniintiinaan idinku ogaa in arday aad u fara badan marka ay waxbarayeen oo jaamacado sidoo kale dugsiyo ay dhigayeen macnaha waxa wey waxaan ku yidhi maar sakarka annaga nimanka inay sidii hore u haystaan ama aaminsan yihiin ma aanu hubin ayaguna wax maaragtay diina kama hadli jirin diinna ma sheegi jirin niman masjid haysta ama masjid ka khudbeeya ama dad tujiya ama diin ku shaqale nimankaanu ma ahayn niman jaamacada caadiga joog jooga ama is maaragtay yani isku hore waa dhici kartaabe ayay iska ahayeen nimankan hadda marka dee markay hadleen waa noo cadaatay in nimankan afkaarta ay aaminsan yihiin maaragtay jaamacada ay joogeen oo wax ka dhigahayeenna jaamacada ay ka firin jireen afkaarta ma aha oo maaragtay waan ka warhaynaa jaamacado caadiga bay ahaayeen laakiin laga yaabo inay u isticmaalahayeen inay mustaqbal ahaan ay ka faa'iidaystaan sumcadda iyo shaqada ay qabanayaan iyo xiriirka ay samaysanayaan waa dhici kartaa laakiin jaamacadahoo jaamacada laga fidin jiray afkaartan ma aha ma idinkaa hubiye arrinkaa dee waan la soconaa jaamacadaha dadka dhigtaan naqaanaa dadka ayaga laftooda wax la dhiga oo macalimiinta la ahaa baan naqaanaa maxaa yeele dee fakarkan fakar hadda dad loo sheegi karo maba ahaba saa la socotid maanta mid la odhanaya gaal baa tahay islaan oo yeelayaa ma jiro marka de jaamacadahaas midna dano kale ayay ka wateen oo inay midna maarata maamulka ummadda iyo ummadda dhexgelkeeda iyo ummadda inay yani maaragtay ay ku dhex jiraan oo waatan hadda soo shacbixidoodan ururkan aad sheegaysaan ismarkaad ka digaysaan muxuu saamayn uu ku yeelan karaa marka loo eego bulshada halkay gaarsiisan tahay idinku welwelka aad ka qabtaan in saamayn ay yeeshaan ururkani ilama aha inay wax saamayn karaan laakiin annaga maadaama wax khalada aan maqalnay inaan khaladka aan ka digno ayaa annaga nagu waajib ah laakiin ayaga waxay saamayn doonaan iyo waxaysan saamayn karin ilaah baa garanay subxaanau watacaala laakiin hadda waa un dad hadlahaya oo maaragtay maxaan ku raha dee cilaaqadan lale bulshada qaarkeed baa laga yaabaa oo in ay dadka qaarkood siraan baa dhici karta ama waxyaalo kelimooyin kula hadlaan aan sax ahayn waa maqlaysay xukunka ilaahay shareecada ilaahay qur-aanka maaragtay in lagu dhaqmo waxaaso dhan waa kelimooyin fiican wey laakiin waxa loola jeedo waxa weeyaan waa in laga soo saaro maadaama marka saas aysan ahayn dadku marka waa gaalo ama maaragtay maxaan ku dhahaa qofka waxaan sameeyena aan gaalo waa gaalo ayaa ku xigaysa waana qadiim inaan qofku intuu kelimooyin wanaagsan ku hadlo laakiin ujeedo khaldan ka leeyahana waxa hore loo soo maray weeyaan